bal haddana fiiri taswiirta labaad taswiirtan ayadaa waxa aad ku aragtaa laba guri ciise mar mararka ka mid ah waxa uu ka hadlayey nin caqli badan markaasi ninkaa caqliga badnaa waxa uu gurigiisii ku dhisay arlo adag oo wanaagsan waxa ay ku qaadatay muddo fara badan in uu gurigaasi ku dhiso arlada adag laakiinse gurigaasi wuxuu noqday mid wanaagsan oo dhul adag ku yaalla markii uu guriga dhammeeyey ayaa waxa imaatay duufaan kulul waxaa timid dabeel xoog badan roogo xoog badan markiina waxaa imaaday daad maxaad u malaynaysaa inuu ku dhacay gurigaasi roobkaasi xoogga badnaa iyo dabaylahaasi iyo duufaankaasi waxba uma uusan dhimin guriga isaga ah ciisena markaasi waxa uu wax ka sheegay nin kale oo markaasi isaga nacas ahaa ninkaa isaga ah wuxuu ahaa mid degdegsiino qaba oo gurigiisa ku dhisay si degdeg ah hataa kama uusan fikirin dhismo noocee ah ayuu dhisay waxa uu ahaa nin caajisoole ah hataa kama uusan fikirin carrada korkeeda ee uu ku dhisay muddo yar ama wakhti yar kadib ayaa waxaa timaaday duufaan waxaa timid duufaan kulul dabaylo iyo roob oo markaasina waxaa yimid qulqul maxaad u malaynaysaa inuu ku dhacay guriga isaga ah haa waa uu dudumay kulligiis maxaa yeelay ma uusan lahayn dhismo wanaagsan maxaad u malaynaysaa markaasi ciise inuu dadku wax ku berayey sheekadan waxa uu tusayey ama markaasiba dadkaasi u caddaynayey in dadka raaca ama rumaysta erayada nabi ciise ay la mid yihiin ninkaasi caqliga badnaa ee ku dhisay gurigiisa arlada wanaagsan ninkaasi caqliga badnaa waxa uu ku dhisay gurigiisa meel wanaagsan iyo arlo wanaagsan markaa ninkaasi aan caqliga lahayn ee nacaska ahaana waxa uu gurigiisa ku dhisay carro fudud oo kama uusan fikirin dhismaha saaxiib ma ii sheegi kartaa adiga noloshaada dhismo siday ku dhisan tahay noloshaada markaasi miyay ku dhisan tahay xagga ciise masiix mise waxay ku dhisan tahay adduunyadan un markii ay dabeello ama duufaanno kulul adduunyada yimaadaan noloshaada miyay u taagnaanaysaa ciise masiix noloshaada miyay u dudumaysaa sida ninkaasi nacaska ah gurigiisa uu u dudumay ilaa markaasi ay nolosheenna ku dhisnaato ciise masiix ma noqonayso nolosheenna mid u istaagta dhibaatooyinka adduunka